bsm illaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah sala allahu عalayhi wعalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa xadiidka toddobiyo tobnaad can cabaad bni tamiimin cabaad bni tamiim waxaa laga wariyey can camihi adeerkii cabdilaahi bnu zayd waxa uu ka wariyey annahu ana alamra washana arrinkiiyo xaalku inuu yahay shukiya in looga cawday ilaa rasuuli illaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam alrajulu nin in looga cawday ama annahu shaka musame iyo majhuul labadaba waa la dabdiyey markaa markay musame noqotona annahu adeerkii shaka inuu uga cawday ilaa rasuuli illaahi rasuulka alle sala allahu calayhi wasalam alrajula markaa rajulka waa la nasbinayaa nin inuu uga cawday marna waa majhuulo in looga cawday nin marna isagaa uga cawday alladii ninkaasoo yukhayalu la moodsiinayo ilayhi isaga annahu isagu yejidu inuu helayo ashaya wax inuu helayo fi salaati salaada dhexdeeda inuu wax ku helayo waxa weeyaan la moodsiinayo oo sidaa moodaya faqaala dabeed nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam laa yantaqil yaanu ka bixin aw laa yansarif ama yuu ka gadoomin oo salaadii ka bixin xataa yasmaca ilaa uu maqlo sawtaa cod aw yejida ama uu helo riixa ur hada alxadiid waxa uu tilmaamayaa nebiga sala allahu calayhi wasalam in loo sheegay nin isagoo salaaddii ku dhex jira shakiyaya oo ka shakiyaya ama moodaya inay wax ka soo baxeen oo dadka qaar baa laga yaabaa dee salaada dhexdeeda inuu israa malaha neef iyo wax lamida kaa soo baxdo way kaa jabtayba weysadii marka ninkaa ka shakiyaya isagoo salaadii ku jira inuu wax helayo oo wax naaqid min nawaaqid ulwuduu inuu ku dhacay oo kale wax inay ka soo baxeen marka ama ha ka shakiyaba dee kaadi iyo wax lamidii dhibici inay ka soo dhacday ama raayaxo iyo waxa weeyaan dee neeftii inay ka timid ha moodo marka ninkaasaa nebiga looga cawday qofka arrinkaasi ku dhaco ee ka shakiya rasuulku sala allahu calayhi wasalam arrintaa wuxuu ku soo afmeeray ama uu ku soo afjaray oy ku dhammaatay yaanu salaada ka bixin si kasta hadduu u shakiyo ilaa uu cod maqlo oo neeftaa uu ka shakiyey dee codkeedii uu maqlo ama urteedii uu helo culimmadu markaa waxay isweydiiyeen ma waxaa loo jeedaa uun labadan shay mise si kaluu ku ogaan karaa waxaa la yidhi waa un mithaal dee xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan eh muraadku waxa weeyaan un xataa yatayaqana alxadatha yacni salaadii yuu ka bixin ilaa uu hubsado xadadkii inuu ka soo baxo weysadii ka jabtay marka muraadku waa maxay waa inuu yaqiin helo ama cod ha maqlo ama yuu maqlin ama ur ha helo ama yuu helin waa inuu hubsado uun xadiidkan qawaacid badan baa culimmadu ay kala soo baxeen oo axkaamta fiqiga lagu bineeyey waxaa ka mid ah alyaqiinu laa yazuulu bishaki waxa yaqiinteed hubsataa shaki kuma zuulo ama ashaku laa yubtilu alasla shakigu ma buriyo asalkii markii hore sugnaa ama alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan asalku waxa weeye wuxuu sidii markii hore uu ahaayeed ku hubtay inuu ahaado yaqiin ka rarto oo la helo mooyaane khulaasadu markaa waxa weeyi qofkii salaaddii dhexdeeda markuu ka shakiyo weysadii inay ka jabtay ka bixi maayo ilaa uu yaqiinsado sababtuna waxa weeyi tahaaradiisu waa yaqiin oo wuu hubaa inuu weyse qabay inay weysadii jabtayna waa shaki oo waa ka shakiyey shaki iyo yaqiinna isma qaabilaane ilaa yaqiinta yaqiin la midihi ay zuuliso shakigu waxba ka qaadi maayo culimada qaar baa kala farqiya daakhila salaati wa khaarijaha in waswaaskaa ama shakigaasi dhaco salaada dhexdeeda ama khaarijkeeda oo yidhaahda hadduu khaarija salaa ku shakiyo shaki ku geli maayo waa inuu soo weysaysto laakiin haddii daakhila salaa uu ku shakiyo ka bixi maayo ilaa uu yaqiinsado laakiin xaqiiqadu waxay tahay alyaqiinu laa yazuulu bishaki oo waxa weeyi hadduu salaada dhexdeeda ku jiro iyo haddaanu ku jirinba mar walba wixii yaqiina shaki ma burinayo mana jebin karo oo xaggii xadadkaa la mid ah hadduu yaqiinsanaa inuunu weyse qabin laakiin uu ka shakiyo talow maad weyse qaadato asalku waa inaan weyse qabin waayo xadadkaa yaqiin ahaa tahaaraduna waa shaki ku soo dariyey talow miyaa tahaaro qaatay mise maa tahaaro qaadan marka mar walba ama xagga xadadka ha noqdo ama xagga tahaarada ha noqoto ee yaqiintaa la qaadanayaa shakigana waa la tuurayaa waana sida lagaga badbaadayo dee waswaaska haddii kale qofkii weyso u xidhmi mayso oo dee u dhowraan mayso salaadina u ansixi mayso hadduu waswaaska shaydaanka u raaco shaydaankuna makrigiisa wax kale markuu gabe u awoodi waayo waxay taalkiisu isugu soo ururaa ruuxa muslimka ee cibaadaysanaya inuu waswaasiyuu tashuush kaga furo cibaadada uu gudanayo dee markaa tashuushkaa shaydaanka haddaad raacdo dhibaato badan baa kugu dhacaysa salaad iyo tahaarana kuu sugmi mayso alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga mujaladka koowaad safxada laba boqol soddon iyo toddoba wuxuu odhanayaa wa fiihi lcuduulu can dikri shayi lmustaqdar bikhaasi ismihi ila lidaruurati wadala alxadiidu calaa sixati salaati maa lam yutayaqan alxadathu wuxuu yidhi xadiidka waxaa ku jira in laga iisho oo laga leexdo shayga la qurunsanayee la dhibsanayo een habboonayn magaciisa gaarkaa in lagu xuso in laga leexdo oo la sarbeebo oo aan la sarin ilaa daruura iyo dani inay keento mooyaane wuxuu tilmaamayaa liannahu yajidu shaya fi salaati xadadkii lama carabaabin oo lama caddayn waa ninka la moodsiinayo inuu wax helayo waxaasi waa maxay xadadkii baa lagu asturaya ama ha noqoto neeftii ama ha noqoto kaadidii ama wax kale ha noqoto marka waa asturaad iyo sarbeeb waana aadaabti iyo akhlaaqiyaadka islaamkee wanaagsan bay sarbeebtu ka mid tahay iyo wax walba inaan afka lagu ballaadhin oo qur-aanku waa idinka arkay aw laamastum nisaa min qabli an tamasuuhun yacni jimaaciibaa waxaa lagu sarbeebayaa taabasho waxaana loo jeedaa jimaaci ama galmadii marka waa sarbeeb iyo aadaab wanaagsan xadiidkuna waxa uu tusiiyey inay salaadii ansaxayso haba la shakiye eh kol haddaan xadadkii la yaqiinsan oo yaqiin uunbaa lagaga bixi karaaye shaki lagaga bixi maayo can abi qataadata abi qataada waxaa laga wariyey can inabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalama qaala inuu nebigu yidhi idaa baala marka uu kaadsho axadukum midkiin falaa ya'khudanna dee hadduu kaadshuu dhaqaaqay teg boo arrinkii dhammaa oo xukum la odhanayo samee ma jire e ay idaa araada an yabuula axadukum oo idaadu had iyo jeer waxa la yidhaha waa darfun limaa yastaqbilu min azamaani waa wakhti soo socday idaadu tilmaantaa idda ayaa ka soo horjeeda oo zaman maadiya tilmaanta marka ruuxii marka uu doono inuu kaadsho ee uu kaadidii gudagala dee inuu guto falaa ya'khudanna axkaamta markaa waa inuu ku dhaqmo falaa ya'khudanna yaanu qabanin oonu qabanin dakarahu xubintiisa taranka biyamiinihi midigtiisa ayuu ku qabanin oo xubintii taranka inuu midigta ku qabto marka uu kaadshayo wax u bannaan ma aha walaa yastanjii yaanu kuna istijoonin biyamiinihi midigtiisa marka marna laadu waa naahiyo marna waa naafiyo marka naahiye haddii laga dhigo ya-dana markaa waa bixadfilyaa o oo dee jaasimkaa goosanaye walaa yastanji yaanu ku istijoonin ama walaa yastanji ku istijoon maayo markaa waa naafiyo oo dee waa nafyun yuraadu bihi nahyu e biyamiinihi midigtiisa ku istijoon maayo macnaha yaanu ku istijoon weeyaan walaa yatanafas yaanu ku neefsan fil inaa'i weelka dhexdiisiina yaanu ku neefsanin ama walaa yatanafasu ku neefsan maayo fil inaa'i weelkii oo rafcana waa loo dabdiyey marka marna laada naafiya laga dhigi oo ya sidaa samayn maayo yacni suurtagalba maaha inuu sameeyo weeyaan muraadku marna dee waa naahiyo waa nahyi toosoo yaanu sidaa samayn xadiidkanna waxaynu ka qaadanaynaa aadaabu qadaa'i alxaaja marka xaajadii la gudanaayo aadaabtii laynooga baahnaa wax ka mid ah oo waxaa ugu horeeya horta xubintiisii taranka midigta inaanu ku qaban waayo midigta waxaa loogu talagalay makaarimta iyo fadaa'ilulumuur oo waxyaabaha fadliga iyo sharafta mudan ayaa midigta lagu qabtaa waxyaabaha mustaqdarkee la qurunsanayo ama waxyaabaha la yska suulinayo ee najaasaadka iyo waxyaabaha la midka ana waxaa lagu qabtaa ama lagu suuliyaa ama lagu nadiifiyaa waa bidixda marka waxa weeyaan dee xubintii taranka iyo istijadii bidixdaa lehe midigta shaqadeedii ma aha eeyaanu ku qabanin sidoo kale yaanu kuna istijoonin oo marka uu dee iska daahirinayo xadadkii dee bidix waxa weeyaan midigtii inuu adeegsadaa uma bannaano ee bidixdii waa inuu adeegsado weelkiina yuu ku neefsanoo marka uu wax cabbaayo dee waxa weeyi inuu weelkii isagoo qurqurinaya ku dhex neefsado waa la diiday waa waxyaabaha imika dee dadkan culumtan casrigaa ee dhakhtarnimada bartayba ay tilmaamaan dee waxyaabaha bakteriyada iyo dhibaatooyinka ka dhalanaya qofkii inuu weelkii ku dhex neefsado isagoo cabaya in dhibaato caafimaad ka dhalan karto laakiin nebigu sala allahu calayhi wasalam dee wakhtigaas iyadoo maanta aalaadka iyo qalabka casriga aanu jirinba ayaa uu diido uu yidhi ruuxu yaanu weelkii uu wax ka cabayay ku neefsane marka uu ka kabado dee koobkii afka intuu ka qaado bannaanka ha ku neefsado kadibna ha kabado ha cabo marka inaad qurquriso ood ku dhex neefsato ayaa la diiday oo diin ahaanna aan u bannaanayn caafimaad ahaanna aan u bannaanayn marka munaasabada culimmadu waxay yidhaahdeen yacni wixii la cabayey iyo istijadii maxaa meel isugu keenay dee midna waa idkhaalulmaa un midna waa ikhraajulmaa labadaba aadaabtoodii in la ilaaliyo unbaa layna amray oo walaa yatanafastu waa idkhaalkii oo waa biyihii oo jidhkaagii gelaya bowlkuna dee biyihii oo jidhkaagii aad ka soo saarayso markaa sidaad u gelinaysa iyo sidaad uga soo saaraysaba edabteedii inaad ilaaliso unbaa lagu amray can abi hurayrata abi hureyre waxaa laga wariyey can inabiyi nabiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam ana rajulan inin ra-aa u arkay kalba ay ayga oo yaakulu cunaya ahara rayska min alcaashi min ajli alcaash oon iyo haraad dartiina rayskaa u cunayo isagoo biyo ka dhoweysanaya ciiddaa qoyan fa akhada arajulu ninkii waxa uu soo qaatay khufahu khufkiisii ayuu soo qaatay oo yacni ninkaa hore lasoo sheegay dee waa cahdiye ayaa khufkan soo qaatay fa akhada waxa uu qaatay alrajulu ninkii wuxuu soo qaatay khufahu khufkiisii ayuu soo qaaday marka khufkuna waa shay saan ka samaysan ama hargaha oo sida sharabaadada dee loo xidho ayaa la yidhaha khufka oo labada lugood lagu xidho marka tahaaro lagu gashadana dee la masaxo fa akhada markaa waxa uu soo qaatay alrajulu ninkii khufahu khufkiisii ama haraggiisii uu xidhnaa ayuu soo qaaday fa jacala waxa uu gudagelay yakrifu inuu u soo daro biyaha lahu aygii bihi bilkhufi khufkiisii inuu biyaha ugu soo daro ceel ugaga soo daro ayaa uu gudagalay xataa arwaahu ilaa uu cokiyey macnaha biyihii uu ka dhargiyey fashakara allahu dabeed ilaahay waa u mahadnaqay lahu ninkaas camalkaa wanaagsan ee alla yacni addoonkaasi uu sameeyey ama ninkaasi ilaahay waa uga shukri naqay oo fa adkhalahu dabeed waxa uu geliyey aljannata jannadii waa tafsiirun lishukri illaahi lahu waa u mahadnaqay macnaheedu dee jannadiina ayuu geliyey oo yacni shukriga ilaahay addoonkiisa u shukri naqo waa inuu camalka yar ee kooban dee janno iyo jazaa ballaadhan ku siiyo waa min shukri illaahi licabdi xadiidkan markaa waxaa laga qaadanayaa in dee bahaa-imtiiyo mayeedhaanka iyo xayawaanaadka beerkooda in la qooyo ajar iyo abaal badan in laga helaayo oo riwaayadii kale xadiidku waxay ahayd fii kulli kabidin radbin ajrun beer kastoo qoyan dad iyo dunyaba dee ajar iyo abaal baa ku jira haddii la quudiyo oo wax la siiyo la cabiyo ama la cuntaysiiyo marka ninkani dee aygaa haraadan markuu u naxariistay ilaahay baa ugu naxariistay irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi samaa marka dee haddaad naxariisato waa lagu naxariisanaya inamaa yarxamu allaahu min cibaadihi aruxamaa faman raxima raximahu llah ruuxa naxariista rabbi baa isagana u naxariista marka dee ay uu waraabiye hadduu ku janno galay maa baaluka bilmu'min ruux mu'min oo muwaxida ninka beerkiisa oo angegan qooya ee cabbisiiya ama cuntaysiiyana maxaad u malaynaysaa waxaa shakila-aana ajarka iyo abaalka laga helayaa inuu ballaadhan yaho intaa aada uga wen yahay can caaishata caaisha waxaa laga wariyey ana rasuula allahi in rasuulkii alleh sala allahu calayhi wasalama qaala uu yidhi idaa nacasa marka ululoodo axadukum midkiin walxaal huwa isagu yusallii uu tukanaayo falyarqud ha iska seexdo macnaha salaaddii intuu deg deg uga baxo maaha uun isagoo taagan dee ha jaro ha gooyo ha dhaqaaqee intuu salaaddii sunnada ahaydee uu ku jiray uu deg deg u dhammaystiro oo uu salaamo naqsado ha iska hurdo tago marka uu dee nashaadkiiyo firfircoonidii usoo noqotana ha usoo noqdo marka waxay ku xambaareen culimmadu salaadan dee salaadii sunnada ahaydoo faralkii isagu dee waxa weeyaan ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta xilliguba dee inuu dhaafo ama wakhtigu ka dhammaada laga yaabaa oo waana dee ragcado kooban oo afarta ugu badan tahay marka iyada hadday lula qabato dee intuu iska baabi'iyo degdeg inuu u guto faralkii dabeed iska hurdo tagaa u suurtagala laakiin ruuxii doonaya dee sunnayaal badan oo iska mudlaqa ama muqayada inuu iska wato ayaa la leeyahay kol hadday lula qabato horta intuu dhammeeyo ha iska seexdo kadibna ha kusoo noqdo idaa nacasa marka uu lulooda axadukum midkiin walxaal huwa isagu yusallii uu tukanaayo marka waa muqadimaatu nowm de yacni marka ay hurdadii kusoo qabanayso waxay inta ka horeysa ee hordhaca ah ayaa dee lula laydhaah kol hadduu gam'ana dee nowm bay isku rogaysaa markaa lula maahae waa seexday hadduu gam'o laakiin dee luladu waa markay kusoo hayso marka idaa nacasa markuu lulooda axadukum midkiin walxaaluwa isagu yusallii uu tukanaayo falyarqud ha iska seexdo xataa yadhaba ilaa uu ka taga canhu isaga annowmu hurdadii hurdadii uu dareemaye kusoo socotay ilaa ay ka tagto dee uu ka dhargo ha iska seexdo fa ina axadakum maxaa yeelay midkiin idaa sallaa marka uu tukado walxaal huwa isagu naacisun ululaysan yahay laa yadrii garan maayo lacalahu yastakfiru ay lacalahu yuriidu yastakfir waxaa la arkaa ama laga yaabaa inuu doonayo inuu dembi dhaaf dalbuu ducaysto oo fa yasuba dabeedu habaaro nafsahu naftiisa marka ficilka la nasbiyo waa jawaabu taraji yacni waxaa laga yaabaa ama la arkaa inuu dembi dhaaf dalbe inuu doonayo dabadeed naftiisii uu habaaro haddii la rafciyana dee faadu caatifo caadi ay noqon oo laa yadrii garan maayo lacalahu yastakfiru waxaa la arkaa inuu doonayo inuu dembi dhaaf dalbo oo fa yasubu dabeed uu habaaro nafsahu naftiisii uu habaaro isagoo doonaya inuu ducaysto xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa an yusalliya almar'u fii waqti nashaatih ruuxu inuu tukado xilliga uu firfircoon yahay ee carabkiisu waxa uu akhriyayo iyo uurkiisu ay wada socdaan taasaa u khayr badan ducadiisa iyo adkaarta uu akhriyayo hadduuse luloodo inuu aayar intuu iska soo seexdo markay lulada iyo hurdadu ka ba'do uu ku soo noqdo salaaddii uu tukanayey maxduurka ama waxa laga digtoon yahe laga baqanayaana waxa weeye dee waxa suurowda isagoo islahaa ducayso inuu naftiisiiba habaaro waxa meesha ku jirta dee waxa suurtagalaba in markaa habaarkaasi uu qaabilo ama waafaqo dee waqtu saacatu ijaabaah oo dhibaataba ku dhacdo marka muxuu naftiisa dee dhibaato ugu bandhigi waa in diintu waa naxariis iyo dabac iyo fudaydeh intuu aayar iska soo seexdo uu mar dambe ku soo noqdo can caaishata caaisha waxaa laga wariyey radia allaahu canha ilaahay raalliha ka ahaadee annaha caaisha kaanad in ahayd taqsiru mid maydha almaniya manida ayaa ay ka maydhi jirtay min thawbi nnabiyi nebiga sala allahu calayhi wasalam maridiisa ayay biyaha ama manida ay ka maydhi jirtay caaisha waxay tihi uma araahu dabeed haddana manidaa waxaan ku arki jiray fiihi marada rasuulka dhexdeeda ayaan ku arki jiray buqcatan xaal ay tahay heer ama bar yaroo muuqata waraadkii manida aw buqaca ama heerar ama calaamada iyadoo ah iyo waxa weeyaan baro ka dhex muuqda maradii nebiga sala allahu calayhi wasalam wa fii riwaayatin ukhraa riwaayo kalena waxaa ku sugnayd buqcan buqca xaal ay tahay heer heer oo heerar badan ay maradii ku samaysay manidu xadiidkan waxaa laga qaadanayaa manida dee maradii in laga maydho shay wanaagsan oo mustaxaba inay tahay haddii riwaayaadka qaarkood waxaa ku soo aroortay inay ka jijibin jirto gacmaha ama ay ciddideeda kaga goyn jirtay manidu waa markay angegto marka marada hadday ku angegtana way ka jijibin jirto waxay kaga xoqi jirtay dee gacanteeda hadday qoyan tahayna way ka maydhi jirtay culimmadu haddaba waxay yidhaahdeen maydhigu marna waa guslulistiqdaar marna waa guslulnajaasa marna shayga waxaa la ysaga maydhaa qudhunsi la yar qudhunsanayo oo naftu dhibsanayso oo dee manidu iyadoo shay daahira ayaa haddana dee meeshay kaaga dhacdo waad yaro dhibsanaysaa markaa shayna maydhigiisu waa maydhi shaygaa la yaro dhibsanayo qofku uu yar qudhunsanayo inuu isaga nadiifinayo uun guslu nadaafa maydhina dee waa guslu najaasa shay najaase ahaan loo maydhayo sida dee caadadii ama dhiiggii xaydka ama kaadidii iyo waxyaabihii la midka ahaa marka maydhiga manidu waa guslu nadaafa ama istiqdaar dhibsasho qofku uu dhibsanayo iyo nadaafad ahaan uunbaa marada hadday angegtana looga jajabinayaa oo looga xuqayaa hadday qoyan tahayna biyo looga raacinaya ee haddii loo daayana salaadaada waxba yeeli mayso oo dee waa daahir manidu oo najaas ma aha sida saxiixa ah can caaishata caaisha waxaa laga wariyey qaalad inay tidhi kaanad ixdaanaa midkaayo waxay ahayd taxiidu mid xaydo oo dhiigga caadadu u yimaado suma taqridu dabeed waa ka jijibin jirtay ama gacanteeda ama ciddida ayay kaga xoqi jirtay addama dhiigga min sawbihaa maradeeda cinda tuhrihaa markay ka daahirowdo dhiigga marka macnaha waxay u jeedaa tuhriga marka dhiiggii ka go-o waxaa halkaa laga fahmayaa bay culimmadu yidhaahdeen intaa uu dhiiggu socdo dee dan iyo muraad kamay geli jirinoo dee waa wax haddana kolba kusoo noqonaya inta ay qabaan waxa weeyaan cudurdaarka ama caadada laakiin markaa uu go-o ayaa meel alla meeshii maradooda dhiigu ka gaadhay ay waxa weeyaan caaisha waxay tihi markaas ayaa midkaayo ay dhiigga ka xoqi jirtay oo ay ka jajabin jirtay marada fa taqsilhu dabeed waa maydhi jirtay marada marka hore raadkii dhiigga intay ka xoqdo oo ciddida ama faraha ay kaga jajabiso ay kaga bi'iso ayaa kadib marada ay maydhi jirtay halkii dhiiggu ka gaadhay wa tandaxu waa ku rushayn jirtay biyaha calaa saa'irihi calaa saa'iri thawb maradeeda inta kale hadhayna wa saa'irku waa bimacna albaaqi ay baaqi thawb marada inteeda kale hadhayna waxay ku rushayn jirtay biyaha oo saa'irka marna bimacna aljamiic marna bimacna albaaqi baa loo adeegsadaa marka intii dhiigga markay maydho inta kalena biyaha waa ku rushayn jirtay inta kale soo hadhoo dhan uma tusalii dabeed waa ku tukan jirtay fiihi maradaas halkanna qusligani waa quslu najaasa waayo dhiigga xaydku waa dhiig najaas ah oo meesha uu kaa gaadho ama marada meesha uu qofkii jidhka ama marada meesha uu gaadho in laga maydho ay waajib tahay marka waxay tilmaantay caaisha in midkood ay horta marada halkii dhiiggu ka gaadhay ay ka jajabin jirto ay ka xuqi jirtay markay daahirowda dhiiggu ka go-o kadibna ay maydhi jirtay inta kalena ay biyaha ku rushayn jirtay waxay culimmadu tilmaameen intan yacni marada intan kale soo hadheen dhiigba lahayn rushaynta ay ku rushaynaysa biyuhu ama ay ku saydhinaysaa macnihiisu waxa weeye dafcan lilwaswaas waxay isaga difaacaysaa waswaaska oo intii nafti odhan lahayd malaha meel kalena wuu gaadhay ku wada rusheeba markaa dee qofkii kolley waswaaskii shaydaanku had iyo jeer uu ku dadaalayaa inuu tashuush ku furo markaa si uuga badbaado weeye marka mararka qaarkood wixii aad ka waswaasaysa ama shaki kaa soo gelayo inaad iska difaacdo o aad ka fogaato oo waxaad kaga fogaanaysana aad samayso waa arrin muhiim ah taqridu hoosta xaashiyada siduu ku tilmaamaya shanawaani culimmada kalena ay cabireen taqtarisu iyo taqrusu labadaba waa loo dabdiyey taqriduna waa tan hadda anigu nuskadan aan hayo daad baa la dabdiyo waa taqridu taqrusu iyo taqtarisuna waa loo dabdiyey oo sidaana waxa weeyaan kelmadani waa ku soo aroortay can caaishata caaisha waxaa laga wariyey ana imra'ata nin haweene oo min alansaari ansaar ka midi qaalad ay ku tidhi lilnabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam yaa rasuula allaahi rasuulkii allow keyfa aqhtasilu sideen uga maydhaa min alxaydi caadada haweeney ansaaraa tidhi rasuulkii allow dhiigga caadada sideen uga maydhaa qaala waxa uu ku yidhi khudii qaado firsatan karin yar ama cudbi yar ama mara yar oo mumasakatan la udgooneeye ama la miskiyeeye miskigu waa atyabu anwaaci tiib waxyaabaha udgoonka loo adeegsado ka ugu udgoon baa miski la yidhaha ee ugu sarreeya markaa khudii soo qaado firsatan mumasakatan karin yar ama mara yar oo la miskiyeeyey macnaha udgoon la mariye soo qaado fa tawada-i dabeed ku tahaaro qaado ama isku nadiifi bihaa maradaa yar ee udgoon halaathan saddex jeer isku nadiifi uma ina nabiya dabeed nebigu sala allahu calayhi wasalam istaxyaa waa ka xishooday waayo waxay ku celcelisay keyfa sideen yacni ugu isugu nadiifiyaa ayay ku celisay rasuulkuna subxaana allahi tatahari sida riwaayadka qaarkood ku soo aroortay ku tahaaro qaado ayaa uu yidhi marka waa ka xishooday fa acrada dabeed waa ka jeestay nebigu biwejhi wejigiisii ayuu kala jeestay oo markay ku celcelisay dee waa ka xishoodo waa kasii jeedsaday ilan afka kuma sii ballaadhin karo wax dumar iyo waxa weeyaan ku saabsan dee tahaaradoodii aw qaala amase waxabuu yidhi nebigu tawada-i bihaa isku nadiifi maradaa yaree udgoon isku nadiifi fa akhadtuhaa dabeed waan soo qabtay bay tidhi caaisha gabadhii ansaariyadda ahayd oo fajadabtuhaa waan soo jiidayoo fa akhbartuhaa waxaan uga warramay bimaa waxa yuriidu uu doonaya annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalam caaisha waxay tidhi markaan arkay dee nebigii oo ka xishooday iyo iyadii oo ku celcelinaysa intaan soo qabtoon soo jiiday baan anigu dee si dumarnimaa ugu sheegay waxa nebigu uu ka doonaya ama waxa weeyaan ujeeddada nebigu siday ahayd sala allahu calayhi wasalam xadiidkanna waxa uu ku saabsan yihiin sida xadiidkii hore waa tahaaradii xaydka laga tahaaro qaadanayey marka haweenaydaasi markii ay kayfiyada ay uga maydhanayso weydiisay dee waxa uu ku yidhi khudii firsatan mumasakatan fatawadaii biha alaaan marka xadiidkani wuu kooban yahe dee axaadiid kale ayaa faahfaahinaysa qaabkay u maydhanayaan iyo tahaaradooda iyo duhrigooda halkan laakiin waxa uu ku tilmaamay maalan maxalkii xubinta taranka ee dhiiggaasi uu ka soo baxayey siyaabaha loo daahirinayo ama loo nadiifinaya wax ka mid ahoo maxalka iyo hareerihiisa mare udgoon in la mariyo si dhiigga iyo urtiisii uga go'do oo dhiigga ayaa waxyaabaha lagu tacriifiyey waxaa ka mid ah caadadu ama dhiigga xaydku inuu yahay damun aswad yucrif yucrafna waa loo dabdiye waa dhiig madow oo uraya macnaha raa'ixa leh kariyaa oo la dhibsado marka dee aadaabtii tahaaraday ka mid tahay in maxalkii wax ka soo baxeen iyo hareerihiisaba la daahiriyo oo la udgooneeyo si aan karaahiya uga dhicin bayna zawjayn nebigu sala allahu calayhi wasalam haddaba markii uu ka xishooday caasho ayaa u balballaadhisay muraadkii nebiga sala allahu calayhi wasalam fatawadaii bihaa wuduugii sharcigaha maahay waa wuduu lugawi ah wuduugu luqatan wa sharcan marka luqatan waa nadaafadii iyo tahaaradii guud uun ee kii sharciga ahaa ee xubnaha mucayankaa la maydhayo loogama jeedo wuduuga marka fatawadaii biha alaaan waa isku nadiifi alaaan ama waxaa ku camal falaysa fatawadaii ama waxaa ku camal falaysa qaala labadaba waa la yidhi oo fatawadaii haddii lagu camal siiyo waa fatawadaii bihaa isku nadiifi maradani alaaan saddex jeer isku nadiifi haddii qaalada lagu camal siiyana fatawadaii bihaa isku nadiifi alaaan ay qaalahaa alaaan yacni arrintaa wuxuu yidhi oo kusoo celceliye saddex waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam caadadiisay ka mid ahayd kaana idaa takallama takallama alaaan marka uu doonayo arrinka dadka inuu dhacsiiyo oo laga weeleeyo oo si fiican loo fahmo saddex jeer buu ku celin jiray marka qaalaha alaaanna waa lagu waxa weeyaan waa lagu camal siin karaa qaalada can anas bni maalikin anas bni maalik waxaa laga wariyey can nabiyi nebiga waxa uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala inuu nebigu yidhi in allaha ilaahay tacaala koreeye wakala wuxuu u wakiishay biraximi ilmagaleenka ama makaanka malaka malag buu u wakiishay yaquulu xaalu odhanaya markaa malaggaa loo wakiishay yaa rabbi rabbigayow nudfatun marka waa khabar mutadiisi maxduuf yahay rafcada marka la dabdiyo ay huwa nudfa khalqigan waxaan ad abuurtay waa candhuuf yar ama waa biyo yar waa marxaladii hore min maraaxil alkhalqi haddana wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbigayow calaqatun ay huwa calaqa waxaanaad abuurtay waa xinjir yar oo dhiiga oo angegan oo dee gidaarkii raximka ku dhegsan calaqa waxaa loo yidhi liannaha taclaqu bijidaari raxim makaanka gidaarkiisay ka laalaadaa way ku dhegtaa haddana waxa uu idhi yaa rabbi mudqatun ay huwa mudqa rabbigayow waxaad abuurtay waa cad yar oo qadru maa yumdaq inta afka mar la geliyo u dhigma qadarkeeda fa idaa araada allaahu alla marka uu doono an yaqdiya inuu dhammaystiro khalqahu abuurkiisa qaala wuxuu malagii odhanayaa adakarun ma labba allahayow am untaa mise waa dhadig shaqiyun ashaqiyun ma mid guul daraystay oo caasiya am saciidun mise waa mid guulaystay oo daayaca fama risqu risqiisu waa maxay fama alajalu ajashiisa iyo cumrigiisuna waa maxay inta uu noolaanayaa fa yugtabu dabeed waa la qoraa huwa madkuuraadkaasoo dhan waa la qoraa fii batni ummihi hooyadii calooshiisa dhexdeedii baa lagu qoraa oo macnaha dee isagoo ilmihii yaraa ee la abuurayo weli uurka hooyadii ku jira halkaa uurka hooyadii isagoon ka soo bixin baa la qorayaa intaaba nudfatan calaqatan mudqatanna waa loo dabdiyey marka cidda sidaa u qorayana dee khalaqta baa loo soo qadari markii hore mubtadaa lasoo qadarayay ee khalaqta nudfatan rabbigayow candhuuf yar baad abuurtay ama biyo yar calaqatan baad abuurtay xinjir yar yaa rabbi khalaqta mudqatan yacni cad yar oo hiliba ayaad abuurtay waa maraaxishii khalqigu uu marayey ee kala dambeeyey haddaba malagu odhaahda uu tan odhanayo wallaahu aclam iyadoo alla uga ogaal badan yahay oo hawshan loo igmadayba ciddii u soo dirtay alla ay tahay tabaaraka wa tacaala wallaahu aclamu minhu bi hada alamri ma mar keliyuu odhanayaa mise waa maraaxil kala dambaysa ilan xadiidkan kuma cadda inay tahay dufcatan waaxida iyo inay tahay maraaxil kala dambaysa xaafidku fatxulbaariga mujaladka koowaad safxada afar boqol sideed iyo toban xadiidkaa markuu sharxayo waxa uu yidhi wanidaaulmalaki bilumuuri halaathati leysa fii dufcatin waaxida malagu dhawaaqu arrinkaa ku dhawaaqayo yaa rabbi nudfatan calaqatan mudqatan mar keliya ma aha bal bayna kuli xaalatin wa xaalatin muddatun tabayanat min xadiidi bni mascuudin alaati fi kitaabi alqadar annaha arbacuuna yowma bal waxa uu yidhi waxa u dhaxaysa xaalad walba iyo xaaladda kale ile nudfad waa xaalad calaqaduna waa xaalad mudqaduna waa xaalad kale waa maraaxil iyo axwaal kala dambeeyoon isku mar ahayn marka waxa uu yihi muddada muddaa u dhaxaysa ka cad xadiidka ibni mascuud ee kitaabulqadar ku iman doona oo ah afartan maalmood mid walba inay tahay marka wuxuu ishaarayaa xadiidkii ibni mascuuda ina axadakum yujmacu khalquhu fii baطni ummihi arbaciina yowma nudfatan uma calaqatan mila dalik uma yakuunu mudqatan mila dalik xadiidkii ibni mascuud ee dheeraaya caynkaas ayuu tilmaamaya marka xadiidkaasi wuxuu caddeeyey saddex afartanaad inay waxa weeyaan maraaxishani marayaan oo dee afar bilooda kadib markaa dee waxa weeyaan naftii lagu afuufayo ama ruuxdii la gelinayo wax alla wixii ruuxu markaa uu mudanayey uu marayeyna la qorayo isagoo urkii hooyadiiba aan ka soo bixin taqaadiirta iyo qoraallada rabbina waa qoraallo kala dambeeyo mid walba ka kale uuna waafaqayo oo waxaa jira ataqdiiru lazali taqdiirkii azaliga ahaaye fii saabiqi cilmi illaahi horreeye hore loo qoray qabla khalqi samaawaati waalardi bikhamsiina alfa sana cirarkiiyo dhulalkaba intaan la abuurin konton kun oo sano ka hor kaasi waa qoraal oo makhluuqaadkao dhan waxay marayaan horaa loo qorsheeyey wakhtigaas midna waa taqdiir alcumri oo ka cumrigiiba hal mar la qorshaynayee la qorayo oo waa kaa ilmaha yeer uurka hooyadii isagoo ku jira la qorayo cumrigiisa oo dhan wuxuu mudan lahaa waana ka xadiidkan iyo ka ibnu mascuudba ay tilmaamayaan waxaa jira taqdiiru sanawi oo sanadkiiba hal mar in la jaangooyo dadku waxay mudanayaan waa habeenka leylatulqadriga ee bisha ramadaan fiiha yufraqu kullu amrin xakiim haddana maalin walba kulla yowmin huwa fii shaanin ruuxu maalin walba dee waxbuu maraya oo mudanaya marka taqaadiirta iyo qorshayaasha iyo qoraalkaa alleh dhammaantood kaa yowmiga iyo kaa sanawiga iyo kaa cumriga iyo kaa asaliga ah kulligood mid walba wuxuu ku dareerayaa uun kaa hore sidii ilaahay hore ugu qorayoo mid mid khilaafayaa ma jiro dhammaantood kaa saabiqee hore sidii loo qorsheeyey unbay wada waafaqayaan oo kama baydhayaan waayo cilmiga ilaahay ee saabiqa ah ayaa wax walba koobayoo horaaba ilaahay wax walba usii qorsheeyey intaan aadamaha iyo khalqigba aanay adduunka iman waxaa kaloo xadiidkan aynu ka qaadanaynaa marka laga yimaado dee maraaxisha kala duwan ee insaanka ama khalqigu uu maraayo kol haddii wax walba uu maktuub muqadar yahay dee ruuxu horta inuu aamino bilqadari khayrihi wa sharih wax alla waxa soo maraya dhib iyo dheefba inuu aamino qadarkana macnaheedu maaha inuu meel fadhiisanayo e asbaabtii waa la imanaya oo sidaa arsaaqadaba iyadoo la qoray har iyo habeen aynuu cararn aynaan u fadhiisanayn ayaa cidhibteenna dambana iyadoo la qoray waxay ku dambayn shaqaawo iyo sacaado haddana inagoo taa u tala saarana meel fadhiisan mayne dee saciidkuna acmaashii ahlu khayr ku samaynaya shaqiguna acmaashii ahlu sharka kadib mid walba wuxuu ku dambaynaya un wixii hore loogu qoray marka iyadoo khawaatiimta laga baqanayo oo laga taxadarayo xumaan in lagugu gebagabeeyo dee ruuxu waa inuu dadaalo oo daacada uu aad iyo aad ugu dadaalo can jaabir ibni cabdillaahi waxaa laga wariyey wa abi saciidin abi saciid labadaaba waxaa laga wariyey jaabir ibni cabdillaahi iyo abi saciid labadaa saxaabi sallayaa inay ku tukadeen fi safiinati doonta dhexdeedii inay ku tukadeen qaa'imayni xaal ay yihiin kuwa taagtaagan wa qaala xasanu xasanulbisrina waxau yihi raximahu llah tusallii waad ku tukanaysaa doonta qaa'iman xaal aad tahay mid taagan maa lam tashuqa intaanad dhibin calaa asxaabika asxaabtaada kula fuushan doonta intaanad dhibin yacnii haddii aanad dhibayn taagni waad ku tukan taduuru xaalaad la wareegaysa macahaa doonta oo kolba jihaaday u wareegtaba aad ula wareegayso wa ilaa haddii kala seh oo aad waxa weeyaan awoodi kari weydo taagni ama asxaabtaadaba aad dhibayso faqaacidan ay fatusallii qaacida waxaad tukanaysaa xaal aad tahay mid fadhiya dee diyaaraddii baa la mid a ilan waa gaadiidka waxyaabaha soo kordhay ee aan hore u jirin waa la xukun marka xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ee aan idhaahdo asarkan oo maaha xadiid marfuuca ee waa mawquufun calaa jaabirin wa abi saciid can jaabir bni cabdillaah wa abi saciidin sallayaa waa asar mawquuf ah oo labadoodaa ku joogo oo aan rasuulka loo rafcin marka waxay tilmaameen inay dee iyagoo taagtaagan ku tukadeen xasanulbasrina sidaasuu yidhi qofku intaanu dadka kale wax mashaqo iyo dhibaato u keenayn dee sarajoog buu ku tukanayaa oo qiyaamkii salaadu waa rukni arkaanteedii ka mid oon laga tegi karin oo aan dhacayna ilaa in la kari waayo mooyaane ma dhacayo dee waa rukni taduuru macaha wa ilaa faqaacidan marka ama diyaarad ha noqoto ama doon ha noqoto dee inaad sarajoog ku tukataa waa asalkii ilan waa rukni eh haddii aad kari weyda ama dadka kale aad dhibayso ilan mashaqada dadku ma bannaane eh dee fadhi baad isaga tukani oo fattaqu llaaha ma statactum waad la wareegaysaana marka hore markaad dee qibladii qaabisho ama doon ha noqoto ama diyaarad ha noqoto eh hadday jihadii ka leexato oo aad qaabili kari weydo iyaduna dee fattaqullaaha ma statactum waxa weeyaan wax dembigi kaama saaro oo sidaa kuu suurto gashuunbaad salaadaada ku gudanaysaa ama aad ku dhammaysanaysaa can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi kunnaa waxaanu ahay nusallii kuwa tukada oo maca nabiyi nebiga la tukada sala allahu calayhi wasalama fayadacu dabeed waxa uu dhigi jiray axadunaa midkaayo tarafa thawbi marada dacalkeeda ayuu dhigi jiray min shiddati alxari kulaylka dartii ayuu maradiisa dacalkeeda u dhigi jiray fii makaani sujuudi sujuudda meesheeda xadiidkan wuxuu tilmaamayaa in marka kulaylka iyo bacadka adag ay xamili waayaan ay maradooda isaga dhigi jireen meesha ay ku sujuudayaan marka halkan culimmadu hadal fara badan baa fuqahadu ay ku sheegaan oo yacnii ruuxii dee ma dhulkii mubaasharatan unbuu ugu tukanayaa mise waxbuu iska xijisiin karaa maradau isaga dhigayaa ma maro isaga la xidhiidhsan oo uu dee sito oo sida cumaamadii oo kale ah mise waa mid ka soocan oo halkaa uu goglayo oo aan isaga dhaqdhaqaaqiisa ku dhaqdhaqaaqayn marka waana masale khilaafiya ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu ka odhanayaa mujaladka koowaad safxada afar boqol sagaashan iyo saddex wa fi lxadiidi jawaasu isticmaali althiyaabi wakada gayruha fi lxayluulati bayna almusalli wa bayna alardi liitiqaa'i xariha wakada bardiha intaha wuxuu yihi xadiidka waxaa ku sugan inay bannaan tahay maryihii in loo isticmaalo iyo waxyaabaha kalena waa la mid eh si loo kala dhex galo qofkii tukanayee dhulka ku sujuudayay iyo dhulka laftiisii si loo kala teedo oo aanu bacadkii ama bannaankii ugu soo baxsan liitiqaa'i xariha wakada bardiha isaga oo marada ama shaygaa u dhaxeeya qofkii tukanayay iyo dhulka uu isaga dhowrayo kulaylkeeda ama qabowgeeda oo ama kulayl daran baa jira ama qabow daran markaasi uu isaga dhowro ayuu dee wax iska xijisiinayaa waxa uu yihi xaafidku isagoo hadalka sii wada wa fiihi ishaaratun ilaa ana mubaasharata alardi cinda sujuudi huwa alaslu xadiidku wuxuu ishaarayaa oo uu tilmaamayaa in dhulka in lala mubaasharoodo iyadoonay waxba kuu dhaxayn kolkaad sujuudasa asalkiiyo asaasku kaa inuu yahay inaa waxba idin dhaxayn liannahu callaqa basta thawbi bicadami alistitaaca waayo waxa uu ku xidhay maradaa la goglayo dacalkeeda karid la-aanay kari waayeen si toosa inay ugu sujuudaan kulayl dartii waxa uu yihi xaafidku wastudilla bihi waxaa kaloo xadiidka loo daliishaday calaa ijaasati sujuudi cala athawbi almutasili bilmusalli bannaanaanshaha ay bannaan tahay ama la banneeyey in lagu sujuudo maro qofkii tukanaya la xidhiidhsan oo dee macnaha dhaqdhaqaaqiisii la socoto oo aan ka soocnayn inay bannaan tahay waayo fayadacu axadunaa arafa thawbi dee waxaa ka muuqata arafa thawbihi maradiisii dacalkeedii maradiisuna de way la socotaa aaaarta qaarkood waxaa kusoo aroortay cumaamadooda dacalkooda inay dhiganayeen cumaamadina dee wuu xidhan yahayba oo waa wax la xidhiidhsan oo dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqaysa oo aan ka socnay marka xaafidku waxa uu yidhi waxaa loo deliishada inay bannaan tahay shay qofkii la xidhiidhsan inuu waxa weeyaan ku sujuudi karo qaala nawowiyu wa bihi qaala abu xaniifa waljumhuur abu xaniife iyo jumhuurta kale culimaduba sidaasay yidhaahdeen in wax la xidhiidhsan uu ku sujuudi karo waxamalahu shaaficiyu cala thawbi almunfasili shaaficise xadiidka wuxuu ku xambaaray maro ka soocan qofka tukanaya oo madhabka shaaficiyadu waxa uu yahay anlaa yasjuda calaa shayin yataxaraku bixarakatihi inaanu ku sujuudin wax isaga la xidhiidhsan musalliga oo dhaqdhaqaaqiisa la dhaqdhaqaaqaya oo waxay idhaahdaan suuradeedu ama maro dheeroo ilaa xad aanay dhaqdhaqaaqiisa ku dhaqdhaqaaqayn oo dacalkeediina halkaa iska yaallo intii kalena uu dee huwan yahay taasina waa baciidba soo maaha ama shay ka soocan imaa inay xoog u dheeraato bixay aanay la dhaqdhaqaaqin dhaqdhaqaaqiisa ama dee ay ka socnaataba ayagu ku xambaareen shaaficiyadu waxaanay yidhaahdeen hadduu ku sujuudo wax isaga la xidhiidhsan oo la dhaqdhaqaaqaya sujuuddaasi ma ansaxayso way buraysaa salaadaasina ansax ma aha calaa kullin aqwaasha fuqahada iyo a'immadu waa muxtaram waana dee ijtihaadkooda oo nusuusta waxa culimmadu ay isku khilaafaan waa istimbaadka uun xadiidku waa midoo dee laba maahee laakiin macnihii lagala soo baxayuunbaa ninba dhinac ula dhaqaaqaya laakiin qofka aalibulcilmiga ah waxaa u habboonuun isagu sida daliilka u dhow inuu ku dhaqmo oo qowlka imaamku haddii daliil cad oo waajibinaya aan lahayn dee inuu qaataa waajib kuma aha isagoo sheekhiiyo imaamkiina xurmaynaya oo aan ku xadgudbayn masaladani markaa iminka sida raajixa ah xaafidkuna uu tilmaamay maradu ama ha noqoto mutasil ama munfasila way bannaantah inuu ku sujuudo ama taa la xidhiidhsan ee la dhaqdhaqaaqasa ha noqoto cumaamada uu dacalka dhiganayo ama maro ka soocan oo halkaa uu dhigto oo aan kuba xidhiidhsanayn ha noqotee labada kaad ku sujuudaba waa ansax waxaa kaloo culimmadu ay tilmaamaan jabhada oo kale kashfuljabha yacnii dhulkii inay la mubaasharooto oo wejigu uu bannaanaado halkaa maxalu sujuudka iyo in cumaamad ama dee koofiyad ama wax ay waxa weeyaan saaran yihiin midkee saxa iyaduna waa masale culimmadu ay isku khilaafsan yihin lakiin sida saxiixa ah dee wax waajibinayaa ma jiro in xubintan wejigee laga sujuudaya ay bannaanaatoon waxba saarayn daliil saxiixoo ku cad oo wax kasoo horjeeda aanu jirin oo kusoo arooray ma jiro xubnaha kale sujuuddana jilbaha iminka waa min acdaai sujuud dee maraana saaran miyaa fayda laynagu yidhi iminka atraafu asaabici rijlayn labada lugood farahooda caaradooda in qiblada loo jeediyo oo aan sidaa waxa weeyaan aan la laabine toos xagga qiblada loogu jeediyo dee waa xubnaha laga sujuudaya ka mid yihi haddana dee khufkii iyo sharabaadkii adoo xidhan ayaad ka sujuudaysaa wahaakadaa rugbataynkii ama jilbihii markaa dee waxa weeyaan sidaasoo kale wejigiina inuu ay mara saaran tahay ama inuu bannaan yahay labadiiba way kugu ansaxaysaa mar walbana ixtiyaadka iyo asalku dee bannaanaanshaha inuu bannaan yahay dhulka inaan waxa weeyaan si toosa aad ugu sujuudaysan waxba idiin dhexayn shaygu inaanu kulaba xidhiidhsanayna uu kaa soocan yahay hada laxwad laakiin qofkii aan samayn daliilaad ugu diidoo tidhaahda salaadaadii ansax ma aha dee ma jiro waayo wixii waa cibaado cibaadaduna waa tawqiifi wax lagugu adoonsadayna daliil unbaa lagugu waajibin karaa marka imaamku mahma uu ijtihaado sida daliilka u dhow ayuunbaa waajib kugu ah ee qowlkiisu waajib kuguma aha haddaan daliil cad aanu ku soo aroorin marka masaa'ilka fiqigana guud ahaan ruuxu qaacidada waa inuu ku socdoo dee aqaawiil fara badan baa soo maraysa marka wixii adilo leh waa khasab inaad samayso oonad bidix iyo midigtoona uga baydhin wixii aan adilo lahayn dee jaanibka adilada ugu dhow inaad had iyo jeerba ku dadaasho oo aad noqoto ascad annaasi bidaliil waana sida a'immadu ay dardaarmeen in waxa weeyaan daliilka lagu dadaalo qowlkoodana loo bandhigo waxyiga ilain hadalkoodu nas ama waxyi samaawiya ma aha can anasin anas waxaa laga wariyey ibnu maalikina maaliga ana nabiya nabigu sala allahu calayh wasalam ra'a u arkay nukhaamatan khaakho filqibla qiblada ku sugan xaakada ama khaakhadaa adag ee laabta ka soo go'da khaakhadaasoo qibladii masaajidka ku sugan baa rasuulku arkay sala allahu calayh wasalam faxakahaa dabeed nebigu waa xoqay biyadihi gacantiisii sharafta badnayd buu ku xoqo gidaarkii kaga gooyey khaakhadii ku dhegtay ku hangegtay waruuya waxaa laga arkay minhu nebiga karaahiyatun yacni inuu nacayay iyo karaahiyeysi uu karaahiyeystay oo aad iyo aad arrintaa u nacu u dhibsadaa laga arkay aw ru'ya ama waxaa la arkay karaahiyatu nicidiisa nebigu uu nacay lidaalika arrinkaa iyo wa shiddatuhu arinkaasi adayguu ku adagaya calayhi korkiisa yacnii nebiga waxaa laga arkay in arinkaa uu dhibsaday aada ugu adag tahay dee qibladii oo khaakha ay inta lagu tufay weliba ay ku angegtay wa qaala dabeed nebigu waxa uu yidhi sala allahu calayhi wasalam wa qaala waxa uu rasuulku yidhi ina axadakum midkiin idaa qaama marka uu istaago yusallii xaal uu tukanaayo fa inamaa yunaaji waxa uunu la faqayaa rabbahu rabbigii uunbuu la faqayaa aw rabbuhu ama rabbigii beynahu isaga iyo wa beyna alqibla qiblada ayuu u dhaxeeyaa ee falaa yabsuqanna yaanu candhuuf ku tufin oonu ku tufin fii qiblatihi qibladiisa walaakin ha yeeshee can yasaarihi bidixdiisa ha ku tufo aw taxta qadamayhi ama labadiisa lugood hoostooda ha ku tufo uma akhada dabeed nebigu waxa uu soo qabtay tarafa ridaa'ihi guyiisa dacalkiisii ayuu sidaa u soo qabtay fabasaqa dabeed waa ku tufay fiihi dhexdiisii waradda wuxuu u soo celiyey bacdahu barhkiisii calaa bacdin barhkii kale intuu guyiisaa usoo qabtay si uu dadka tusaale cad ugu tuso oo uu ku yidhi ayuu sidaa isugu jajabiyey macnaha wuxuu leeyahay ama qofku maradiisa intuu ku tufo sidaa barhkeeda barhka kale ha ugu celiyo iyada ha ku masaxo ha ku jejabiyo ama dee bidixdiisa ha ku tufo ama gomadihiisa hoostooda ha ku tufo uma akhada dabeed nebigu waxa uu soo qabtay tarafa ridaa'ihi guyiisa dacalkiisii oo fabasaqa fiihi candhuuftiibuu dhexdiisa ku tufay waradda waxaanuu ku celiyey bacdahu barhkii calaa bacdin barhkii kale guyi ayaa barhkiiba barhka kale sidaa ugu celiyo isugu masaxay sidee khaakhadii ama candhuuftii u baaba'day busaaqu waa candhuufta nukhaamaduna waa khaakhada candhuufta waa tan fududa jilicsan le khaakhaduna ta adag faqaala dabeed nebigu waxa uu ihi aw yafcal ay liyafcal ama ha sameeyo haakadaa sidaa oo marka la jasmiyo laamulamar usoo qadaro aw yafcal aw liyafcal haakadaa ama sidaa ha sameeyo ruux haddii la godana aw yafcalu ama waxa uu samaynayaa haakadaa sidaasoo yani kii hore ficilkii horunbaa lagu cadfiya aw yafcalu haakadaa amase sidaa ayuu samaynayaa oo intuu maradiisa ama guyiisa ku tufo ama cumaamadda ayaa barhkeeda barhka kale uu ku celinaya isagoo ku masaxaya xadiidkanna waxa uu tilmaamayaa adab ka mida dee aadaabta goobaha cibaadada iyo qiblada waxa weeyaan looga baahan yahay in loo ilaaliyo waayo ruuxu masjidkana waa inuu xurmeeyo qibladana si gaara waa inuu u xurmeeyo marka waxay tilmaamaysaa dee nebigu sala allahu calayhi wasalam munkarka uu arkay gacantiisuu ku bedelay oo faxakaha biyadihi cid umuu dirin marka dhinac waxay ka tilmaamaysaa tawaaduciisa dhinacna u degdega marka wixii khayr dadka la fulinayo ama xume loo diidayo ama la zuulinayo munkar inaad uguba horayso wixii awooddaada iyo itaalkaaga ah gacantiisii buu ula tagoo ku masaxay ama waxa weeyaan ku xoqay aad baanu arrinkaa u dhibsaday waxaanuu yidhi waar midkiin marka uu tukanaayo rabbigii ayuu la faqayaa ama rabbigii isaga iyo qibladiisa u dhaxeeyaa ee hortiisa iyo qibladiisa yaanu candhuufta ku tufin aw rabbuhu baynahu wa bayna qiblatihi loogama jeedo baynahu wa bayna alqibla dee ilaahay daatadiisiibaa hortaaganoo isagaiyo qiblada u dhaxaysa loogama jeedo waayo daatada alleh tacaalaa koreeye wuxuu ka sarreeyaa dee waxa weeyaan carshigiisa ayuu ka sarreeyaa oo allah waxau ihi alraxmaanu cala alcarshi istawaa ilaah raxmaankii carshigiisa ayuu ka kor noqdo uu ka sarreeyaa qaabkuu uga sarreeya iyo kayfiyadiisa innaka laynooma diran dadkan sifaadka awila ee caqiidadu ay ka leexsan tahay ayaa markay ahlu sunnaha ceebaynayaan ahlu sunnahana imika dee nin walba inuu sheegto ama ahlu sunna yidhaha waa u sahlan tahay laakiin camalki iyo dhaqankunbaa dadka kala saaraye waxay tilmaamaan waxa weeyaan kayfiyaad aan cidina sheegin bay afka soo marya sidaa iyo sidaa waxaynaan dee afkaba ku ballaadhin karin laakiin taa ahlu sunnana ma odhan cid kalena ma odhane ilaahay carshiguu ka sarreeyaa siduu uga sarreeyaa anigii adigu toona ma ogin waayo dee laa yaclamu kayfa huwa ilaa hu sida sifaadka alle yihiin alle mooye axad kale ma oga marka inaku inta ilaahay naftiisa u sheeguu u sugay rasuulkiisuna u sugay sideedaynu u sugaynaa waxa weeyaan halkaa u dhaafi mayna kayfiyadeeda waayo inaku ma garan karno waxaa laga yaabaa makhluuqaadka daciifka qaar ka mid ah kayfiyaadkooga inaad gaari kari weydo sifaadkooga famaa baaluka bikhaaliqi khaaliqaaga maxaad u malaynaysa istiwaha abulcaaliya iyo mujaahidba sida bukhaariba saxiixiisa uu kaga soo naqliyey waa kuwa ku fasiray ay calaa wartafaca calaa wartafaca ilaahay waa kor noqday culuwi allah loo sugaya oo mutlaqa ilaahay inuu sarreeyo qadar ahaan buu u sarreeyaa sharaf ahaan buu u sarreeyaa awood ahaan iyo ogaal buu u sarreeyaa daat ahaanna waa uga sareeya carshiga laakiin qaabku uga sareeyo iyo kayfiyada laa yaclamu ilaa hu laynooma diran marka mar haddii alla uu sareeyo dee daatadiibaa ku hortaagan loogama jeeda tacaala lahu can dalika culuwan kabiira culimmadu waxay ku fasireenuun fainamaa yunaajii rabbahu danun weeyaan shakuraawigan aw rabbuhu baynahu wa bayna alqibla oo macnaha addoonkii alluu is hortaagoo soo qaabilaya oo uu la faqaya iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin ilaahay isagoo carshigiisa ka sarreeya siduu usoo qaabilaya oo addoonku ula faqayaana waxa weeyaan taas loogama qiyaas qaata dee makhluuqaadka ilaaha khaaliqa sifaadkiisa eh ilaahay tabaaraka wa tacaala dee laa yamtanacu shayun fi lqudra oo ilaahay tabaaraka wa tacaala sifaadkiisu dee waa ka soocan yihinta makhluuqaadka oo makhluuqaad odhan kartaa talow sidaasi siday u dhici kartaa laakiin ilaahay lama odhan karo isagoo ka sarreeya carshigiisa ayaa addoonkiisu marka uu tukanaya uu soo qaabilayaa isagoo addoonku rabbigii la faqaya u adigaa la khitaabaya kaafulkhitaabka iyaaka nacbudu ilaahayow adaanku caabudaynaa wa iyaaka nastaciinu adaanu kaa kaalmo dalbaynaa ilaah tabaaraka wa tacaala ayaad hor joogtaa oo ku soo qaabilaya markaa sidaasaa looga jeedaa aw rabbuhu baynahu wa bayna alqiblati walaakin can yasaarihi aw taxta qadamayhi maradu iyadu dhib ma leh laakiin bidixdiisu u tufayaa ama lugihiisa hoostooda maxaa looga jeedaa dee waxaa looga jeedaa masaajidkii nebigu sala allahu calayhi wasalam ciid buu ahaa ma goglanayn roogna ma oolin marmarna ma oolin marka ciiddaa inta bidixda uu ku tufa ayuu ciidda ku rogayaa ama hoostiisa intuu ku tufa ayuu ciidda ku rogayaa laakiin masaajidadeenna goglanee marmar ku yaallo bidix iyo lugu hoostood midna dee ku tufi maayo ee hadduu saftigan yaree jeebadda lagu qaatiyo manaadiilkan wata dee intuu la soo baxo ayuu ku tufiyo jeebadda ku celin haddii kale cumaamadiisa iyo guhiisa intuu ku tufiyo isaga isku celin laakiin masaajidkii dee ku tufi maayo waayo masaajidadani dee masaajidkii nebiga la mid ma aha way goglan yihiin gogashiina in la dhowro oo aan la dhibaatayn ayaa dee waajib oo aadaabtii masjidka la ilaaliyo marka walaakin can yasaarihi aw taxta qadamayhi dee ha u qaadan kuwan oo kale masaajidadan oo kale waa masaajidkii hore ee nebiga ee ciidda ahaa waxaasoo dhanba laakiin waxaa kaaga fudud dee uma akhada arafa ridaa'ihi fabazaqa fiihi waradda bacdahu calaa bacdin faqaala aw yafcalu aw yafcal haakada taasaaba kugu filanoo cumaamadaadii intaad kala bixisood ku tuftood saa ugu masaxda bes intaasaaba kaaga filan wallahu subxaanahu wa tacaala aclam waaxkam billahi towfiiq